إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay gobolka shabeellada hoose ka fuliyey howlgalla lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf waaliga howleyada islaamiga ah hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaaladii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay duleedka degmada buula burde gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay xabsiye waaweyn oo dadka shacabka ah lagu tacdiibiyo madaxweynaha dowladda federaalka ayaa isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho ku booqday askartii dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkii macawsleyda ah ee ku soo dhaawacmay hiiraan iyo gobollo kale wasiirka waxaa loogu yeero wasaaradda owqaafta ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay jiraan wadaaddo ay diiwaan gelisay wasaaraddiisa oo shaqadoodu tahay inay tagaan furimaha si ay ula hadlaan ciidamada dowladda federaalka موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay gobolka shabeellada hoose waxa ay ka fuliyeen howlgallo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degaanka danaw ee u dhow degmada qoryooley isla shabeellada hoose xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhig askarta dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin degmada jannaale welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay howlgalladaas alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحنلنا همم muwasasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gabaldhicii shalay soo saartay xalqada labaad ee muuqaalada lagu soo bandhigayo mucaskarka militariga loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah kaasoo ay ka qalinjibiyeen guutooyin mujaahidiin ah oo aad u tababaran sidoo kalena ay barteen adeegsigan hubka noocyadiisa kala duwan iskuna jira culimaa uddiin waxgarad abwaano ku soo biiray saaxada jihaadka ee bariga afrika ciidamada ka aflaxay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa dhammaantooda waxay u dhammaystiran yihiin wixii askariga militariga loogu talagalay ee aalaadka dagaalka iyadoona xafladda lagu casuumay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxgarad ugaasi iyo culimaa uddiin iyagoona dhammaantooda kelimaad dhexalgala oo dhinacyo kala duwan ku godmaya goobta ka jeediyey sidoo kale waxay la dardaarmeen ardayda ka aflaxay mucaskarka militariya ee sheekh bashiir sheekh yuusuf
قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما culimmada kelimaadka ka soo jeediyey mucaskarka ee kaamirada alkataa'ib soo qabatay waxaa ka mid ah sheekh maxamed axmed balli sheekh maxamed maxamuud kariim maxmed idaale sheekh xasan maxamuud takar sheekh maxamed jamaal sheekh cabdiraxmaan sheekh isxaaq maclin xasan waxayna ku labisnaayeen dareeska ciidanka iyagoona ay garwaxsanaayeen hubka dagaalka waxayna safaxad dhalaalaya u direen dadka dhallinyarada ah ee ka fadhiya jihaadka caalamiga ah ee ka holceeya waddanka soomaaliya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy kuwa iimaanka laga helayo sabra ka bacdina gaalada la sabirtaba xirnaada waraabitu ku xirnaada meeshaa ribaadku waa shay aad iyo aad u qiimo badan ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyo khayr badan baa ilaahay waafajiyey laakiin waxa uu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in laga ajar xisaabsado inuu ruuxu ogaado ahmiyadda uu leeyahay ribaadka uu leeyahay kullii aayadda boorka waa ninka qoran arga haytaan alcidaadu fii sabiili illaah aljihaadu aljihaadu yiriidu hakada jihaad danta lii waa hakada isticdaadkan waa isticdaadkan kolley fadliyada dheeraa lii ilaahayna tilmaamay suma ka baca rasuulkiina tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ina tilmaamay isticdaadku waa diyaargarow kaadhanka jarnow ragga kolley diyaargarow galeen dadkanoo demboynama indardaaremeen isticdaadkan iyo hamaraan makaankan makaan oo masnacu rijaal runtii walaagiikan gurungaadani maywa inaan gaala dagaalano iltigayo may rajeena insha allahu tacaala baytulmaqdisa rajeena insha allahu tacaala ilaahay saa ku rajeena
maantay waxaad maraysaan jannada qarkeedii ee dhammaystirta allaahu akbar xuurulcayntii ayaa idiin soo ifaysee dhammaystirta kulligeen insha allah allahna waafajiyo qodobka labaad wuxuu yahay aljihaad huwa alxal walaalaha muslimiinta ahow ilaahay subxaanahu wa tacaala horta wuxuuna amrayaa wajaahiduu fillaahi xaqa jihaadih huwa jtabaakum ilaahay asagaa idin doortay ee horta jihaadka ilaahay jidkiisa sida dhabta ee xaqa ugu jihaada culimmadu waxay dhexleen ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ka dhexleenna waa la og yahayo waa diin annagu nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka dhexalnay waa maxay waa kitaabka iyo sunnaha nebiga weeye calayhi salaatu wasalaam taraktu fiikum shay-ayni ama amrayni in tamasaktum lan tadiluu bacdi abadan kitaabu ullaahi wa sunnatii nebigu waatuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kolka ikhwaani fillaah culimmada waxaa saaran waxa weeye ummadda inay gaarsiiyaan xaqa
mujaahidiinta ku soo biira jihaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay wafadala allaahu almujaahidiin ilaahay wuu fadilay nabigeena wuxuu noo sheegay sala allahu calayh wasalam jannada inay ku yaallaan boqol derjo oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay dadka mujaahidiinta keliya ilaahay ugu talagalay labada derjo ba ay u dhexeeyaan dhulkii cirka intay isku jiraan muslimiinta waxaan leenahay marka jihaadkaasaan isku ognahay wiilashiinna mujaahidiintiina dad baad leedihiin has dayacin ilaahay dayacada ima dhigin ku soo biira safka
في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر
sheekh isxaaq macalin xasan oo ahaa ardaydii ka soo qalinjibisay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa ka warramay waxyaabihii ay ka faa'iideen ardayda dhiggiisa si gaara qudhiisa waxauna halkaasi ka jeediyey qodobo dhowra oo ka mid a waxyaabihii ay barteen fawaa'idulmucaskar ayaa u bixiyey cinwaan ah waxaa ka mida walaalayaal waxyaabaha mucaskaraadka laga macaasho oo annagana hadda raggan hortayda fadhiyo oo saaxiibaday ah ay ka faa'iideen allaha barakeeye koo waxaa ka mid ah tadbiiqun liamrillaahi tacaalaa waacidduu lahum mastatactum min quwa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddiis amarka nugu amray inaan diyaargarowno gaalada iska dhicinteeda la dagaalankeeda u diyaargarowno amarkaas isagaa inaan dabaqnay inii la dabaqo halkan keliya ayaa laga helaya meel kale goobaha masaajidda ugu khayr badana meelaha lagu nool yahay ayagoo maaragtay nadari ah ayaa lagu akhriyaa keliya ayadoo camali ah meeshaanaa laga helaa allaahu akbar taasa marka ugu horraydo ayaan ka faa'iidnay guud ahaanna mucaskarka waxyaabahan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah cilmi nadari ah cilmi tadbiiqi ah sidiisoo dhanba
mu'asasada alkataayib ayaa lagu wadaa inay baahiso xalqada saddexaad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir oo ay ka soo baxeen ciidamo ka dhisan dhinac weliba una diyaarsan yihiin fuuq bixinta ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha iskudhafka dadka u dhundaloole ee wax ka qora jihaadiyiinta ka dagaalama caalamka ayaa sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay quwadda rasmiga ah ee ka dagaalanta bariga afrika ay loodin waayaan dowlado badan oo ay ugu horreeyaan maraykanka turkiga imaaraadka carabta iyo dowlado kale kuwaasoo gebi ahaanba isku baheystay sidii ay u ciribtiri lahaayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin khubarada ayaa qaba hadalkaasi ka duwan oo sheegaya in markaay soo baxaan muuqaalada ay soo saarto alkataib oo ah muuqaal baa'iyaha rasmiga ee al-shabaab dowladda federaalka iyo shisheeyaha welwel iyo qoobgariir joogto ay ka qaadaan waxayna tusaale cad oo maragmadoontaha u soo qaateen tababarada ay qaataan ciidamada kala duwan ee militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab
قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما waaliga walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay duleedka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan bader
waxaa maalmihii lasoo dhaafay dagaallo xoogan oo isku hayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalku ka dhacaya duleedka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey dagaaladaas ayaana waxay sheegayaan in khasaare nafeed oo aad u xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda waliga wilaayadii islaamiga ee gobolka hiidhaan ee bartamaha dalka soomaaliya sheekh guuleed abunabhan ayaa wuxuu ka hadlay dagaaladaasi ay ciidamadooda la beegsadeen kuwa kasoo horjeeda ee dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda wuxuuna tilmaamay in askarta dowladda federaalka dhowr jeer lagu jebiye dagaaladaasi islamarkaana ay mar walba la kulmayeen dharbaaxo xanuun badan isagoo sii hadlaya ayaana wuxuu tilmaamay xilliyaday dagaaladaasi dhaceen iyo meelaha ay sida gaarka uga dhaceen
dagaaladii u dambeeyey waxay dhaceen sideeddii iyo sagaalkii bay kala dhaceen jumco iyo sabtidii aan soo dhaafnay ilaahay subxaanahu watacaala cadowga labadaba ilaahay waa ku jebiyey taqriiban inta aan ognahay ilaa wax ka badan shan jeer ayay soo laabteen oo ay isku dayeen in ay dagaalamaan intuban ilaahay waa ku jebiyey subxaanahu watacaala maalinkai jumcaha ahayd waa dhulka uu la yidhaahdo area muxuu ahaa aboorrey meesha dagaalka uu ka socday maalinka dambe oo sabtida ahaydna waxaa weeye mujaahidiinta ayaa waxay weerareen oo ilaahay subxaana wa tacaala ku garabsiiyey halkii ayaga maqarkii xarunta u ahayd labadaa maalmoodba waxay lahaayeen khasaare aad u tiro badan oo naf iyo maal intuba leh sheekh guuleed abunabhan waliga wilaayadii islaamiga ee hiidhaan ayaa waxauu sidoo kale ka warbixiyey khasaaraha nafeed ee ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaaladaasi
walaalka inta aan ognahay annaga aan xaqiijinay horta naf iyo maalba ilaahay subxana wa tacala uu ku gaarsiiyey laakiin dhimashada ay mujaahidiintu xaqiijiyeen haddeer waa soddon iyo toddobo waana ka badan kartaa dhaawacuna waa wax lixdan iyo ziyaado ah inta aan annaga ogaanay ilaahay subxaana wa tacala waa ku cadaabay baabuur gubatay waa jirtaa haniimo tiro badan oo laga qabsadayna waa jira halkaa marka cadowgu waxaa ku gaaray khasaare aad u xooggan oo naf iyo maalba isugu jira waa laga yaabaa in laga arkay meelaha wax laga eegto bakhtiyadoodii iyo sawiradoodii ama muuqaalla lasoo dhigay oo walaaluhu soo dhigay in la arka waa laga yaabaa ilaahay subxana wa tacala nimankaa waa jabiyey sida horeyba ay ugu jabeen ayaa haddan ilahay isu raaciyey subxana wa tacaala si kastaba toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda ayaa waxay dhaqdhaqaaqyo militari ka wadeen gobolka hiiraan waxayna dhowr jeer la kulmeen dagaallo xoogan oo kaga imaaday dhanka dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona halkaasi dhigbax xoogan lagu gaarsiiyey dowladda uu hogaamiye xasan sheekh ayaana waxay labadii sane ee lasoo dhaafay soo qaaday guluf midkaan la mid ah balse wuxuu ugu dambeyntii kusoo idlaaday jab iyo khasaaro xoogan oo dhabarka loo saariyey ciidamadooda gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay xabsiyo waaweyn oo dadka shacabka lagu tacdiibiyo moxamed qaasim ayaa ka warramaya
saalax cali maxamuud saalax dabaan oo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay xabsiyo waaweyn in laga dhiso soomaaliya wuxuu sheegay in xabsiyada dowladda federaalka ay buuxaan dadka lasoo qabtana aan lahaynin meelo lagu xiro sidaas darteedna ay tahay in xabsiyo waaweyn la dhiso waxyaabaha jira oo caqabadaha waxaa ka mid a dadkaan la sheegayo oo intaanoo dhibaataa geysanaya meel lagu xiro ma laha xaggee lagu xiraa meel lagu xiro ma laha kuwa xabsiga dhexe joogana waxaa waxaa la leeyahay dadka uga aktiifsano aqoon ahaan iyo soomar akademiya iyaga iyagaa tababara ka wada marka waxaa lagu qasban yahay dadkaas meel loo xiro istaraatiijiyadda boolisiga wasaaradda cadaaladda maadaama xabsiyada ay muxuu ahay ay aada u korjeegtayso in la helo dalkaana xabsiye loo helo dalkaana xabsiye lahayn tallaabna lama qaadi karo waxaa dhici karta qofan xirnay ee xabsigii loo diray in la yidhaa xabsigu waa buuxa meel lagu xidha ma lahan maxkamadda lagu soo celiyo arrintan ayaa u muuqata mid lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska lagu hayo reer muqdisho kuwaas oo si micno darro ah loo xiro kadibna laga dalbado inay dhiibaan lacago badan oo laaluush ah si loo sii daayo madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho ku booqday askartii dowladda federaalka ah iyo maleeshiyaadkii macuusleyda ah ee kusoo dhaawacmay hiiraan iyo gobollo kale faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi isbitaallada uu booqday xasan sheekh maxamuud ayaa ahaa isbitaalka ciidanka militariga iyo kalkaal hosbital kuwaasoo la dhigay dhaawacyada askar ka mida dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee kusoo dhaawacmay dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday gobollada dhexe islamar ahaantaana u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalk oo ay weheliyaan maleeshiyo macawisley ah askartan ayaa waxa ay si gaar ah ugu soo dhaawacmeen hiiraan galgaduud iyo shabeellada dhexe halkaas oo jab xoogan ay kala kulmeen militariga mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh oo ciidamadan ugu tagay qaab u muuqata igu sawir ayaa dul istaagay askar ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaasoo qaarkood aan dalka gudihiisa lagu daaweyn karin una baahan in dibadda loo qaado haddaba waa kan isagoo la hadlaya fiicanta magacaa xasan iyo horanseeta waa lagu daaweynaa ilaahay idinkiis intaba la qaban karo oo dowladdu ku qaban karto waa lagu qabana badarta rabbi lagama hortegi karo laakiin wixii kasoo harodha waa lagu qabana gacanta waa sidee faraha waa fiican yihin dhowr mar ayaa sidaan oo kale xasan sheekh horey u booqday askar iyo saraakiil ka mid a ciidamadiisa kuwaas oo ay soo haleeshay rasaasta shabaabulmujaahidiin isagoo ballanqaadyo afka baarkii ah kadib askar badani ka soo muuqdeen warbaahinta tilmaamay in dowladda federaalk ee ay darteed u soo dhaawacmeen dayacaday keliyana ay u baahan tahay marka ay badqabaan wasiirka waxaa loogu yeero wasaaradda owqaafta ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay jiraan wadaaddo ay diwaan gelisay wasaaraddiisa oo ay shaqadoodu tahay inay tagaan furimaha si ay ula hadlaan ciidamada dowladda federaalka cabdiqaaliq macali cabdiweli ayaa ka warramaya
mukhtaar rowow oo ah wasiirka waxaa loogu yeero wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay jiraan wadaaddo ay diiwaan gelisay wasaaraddiisa oo shaqadoodu tahay inay tagaan furimaha dagaalka si ay ula hadlaan ciidamada dowladda federaalka wuxuu sheegay in wadaadahaas ay wasaaraddu qortay ayna yihiin dad u diiwaan gashan wasaaraddiisa oo qabanaya shaqo rasmi ah oo loo igmaday waxa uu intaa ku daray in mar weliba oo shir la qabanayo ay culimmada qaar ay imaanaynin shirka iyaga oo ka baqaya in loo diro furmaha dagaalka waa kan isagaoo arrintaasi ka hadlaya mukhtaar furmaha waa ka muuqda maxaanula jeedaa hadda fiiri waxaad leedihiin dowladda federaalka maanta shiri jaraa'id bay qabatay baad leedihiin dowladdii ma wada joogtee wasiirro bedela ayaa joogo mise ma ahan wasiir gaashaandhig baa hawshaas looga dambeeya sida amniga wasiirkan looga dambeeyo marka horta mid ogaadee dowladdu meeshay joogtaba way joogtaa waa mid midda labaad waxaan idiin sheegayaa furunta waa joogaa markaan idin leeyahay waxaa taagan culamaa uddiin soomaaliyeed oo runtii markaan wasaaradda aan qabtay la qoray hawshaa inay fuliyaan loo qoray ayaa waxay wareegaan si joogtaa furmaha dagaalka bal fiiri iyagoo harardheer joogo ciidankii federaalka la hadlaya bal fiiri iyagoo dhuusmareeb joogoo la hadlaya bal fiiri iyagoo koonfur galbeed joogoo la hadlaya bal fiiri iyagoo jubbaland joogoo la hadlaya ma aragteen mise maadan arkina marka haddii culammadii wasaaradda ka socotay meesha ii joogto anna waan joogaa tani ayaa ka turjumaysa in wadaadada qaar ee ku jira safka shisheeyaha islamarkaana sheega inay kasoo horjeedaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanay diin ka ahayn waxa ay wadaan keliyana ilaashadaan lacagaha yaryar ee ay dowladdu federaalka u qortay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo nagaynta